kulante wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij idiin soo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba magacaygu waa cabduqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan kusoo qaadan doonno ayaa waxaa ka mid a muqdisho uu kasii dabargo-ayo looxa kaas oo inta badan dadka ay ku baran jireen qur-aanka kariimka cabsi soo wajahda shacabka ku nool degmada baardheere ee gobolka gado oo ka barakacay roobka daadadka wato oo laga cabsi qabo inuu do-o iyo beeralayda gobolka hiiraan oo ka cabanaya inay waayo cid ka iibsataa dalinyaradii ee beerteen xilli laga soo kabanayo dhibaatooyinkii ka dhashay duufaantii ileno haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal muqdisho ayaa waxaa kasii dabargo-aya looxa kaasoo inta badan dadka ay ku baran jireen qur-aanka kariimka ah dugsiyada waxbarasho ee qur-aanka kariimka ee ku yaala muqdisho ayaa waxaa lagu arkayaa arday markaasi wata yuniform gaar ah islamarkaana qur-aan kariimka ku baranaya buugaag halka xilligii hore lagu baran jiray looxa haddaba isbeddelkan waxa uu markaasi soo kordhiyey waxaa warbixinta aan ka diyaariyey wariyaha sooma ee muqdisho mahad cabdi xasan looxa oo ay inta badan dadka ay kusoo barteen xidinta qur-aan kariimka ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxa uu kasii dabargo-ayay guud ahaan dalka soomaaliya iyo qaar ka mid ah gobolada dalka taasi beddelkeed waxaa aada loo isticmaalayay buwaagta oo bedelay booskii looxa uu ku jiray kaas oo hadda ay wax ku dhigtaan jiilka cusub ee baranaya xifdinta qur-aan kariimka macalin cusmaan maxamed waxa uu weli caruurta ku baraa qur-aanka looxa taasoo ay ku waxbarteen dufcado badan oo magacii maamuus ku leh bulshada dhexdeeda wuxuu qayb ka yahay dugsiyada yaryar ee weli ku dhex yaalo gudaha dalka kuwaasoo weli wax ku bara caruurta looxa kaasoo kasii zuulayay guud ahaan dalka macalinka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in looxu uu caruurta ka saacido barashada farta taasoo kaalin ka qaadanaysa in ubadka uu kiciyo qur-aanka ku qoran looxa sidoo kale waxa uu sheegay in looxu uu yahay dhaqan soo jireen ah kaasoo ay wax kusoo barteen jiilal kala duwan oo ahaa dadkii kasoo aflaxay kuna waxbartay looxa waxaas yar in uusan jirinba qof walba oo soomaaliyeed kaasoo aan wax kusoo baran looxa taasoo meesha ka cad in looxa uu yahay mid ka mid ah dhaxalka soomaaliyeed macalin cusmaan ayaa sheegay in caruurta yaryar xilliga hingaada ay ku fiican tahay in la isticmaalo looxa taasoo ka dhigan in looxa uu yahay kan ugu fiican caruurta kuna xifdin karaan barashada qur-aan kariimka sidoo kale waxa uu sheegay in farqi weyn uu u dhexeeya looxa iyo in caruurta lagu baro qur-aanka buwaagta waxa uu sheegay in farqi weyn uu dhexeeya in caruurta wax lagu baro looxa iyo in wax lagu baro buugga isagoo uu sheegay in ay kala duwan yihiin in caruurta looxa wax loogu baro in qur-aanka loo hingaadiyo balse kuwa buugga ayuu sheegay in gacanta loogu qorayo oo uusan u wada kicin karin waxa meesha ku qoran wuxuu ku fahmayaa higaaduu ku fahmaya hadduuna looxa ku dhiganin cunugaas oo higaadaasi uu fahmin qur-aanka fahmi maayo marka ahmiyadda looxa uu leeyahay waa inuu cunugu ku fahmaa farta dhigaasha inuu ku fahmo inuu ku fahmo qur-aanka inuu yani iskugu xigaan qur-aankaayadaha soo yani u qori kariyo xigaadaas yani yani wuxuu xeynaysaa oo kale uu cunugaas ay ka dhisa oo ka dhisaa looxa inuu si fiican wax u xifdiyo oo waxa uu fahmo maasha allah ana dugsiga hadda taqriiban lix sano ayuu furan yahay arday badan ayaa ka baxday oo qur-aanka oo ka baratay waxaana wax kusoo barana anaga looxaas wax kusoo barana oo qur-aanka looxa markuu cunugku ku dhigo wuxuu fahmaya wax badan uu ku fahmaya cunug waxaa jiro casharka korka aqrinaayo
dhinaca kale macalimiinta caruurta wax ku bara buugga ayaa sheegay in ubadku u wanaagsan yahay in wax lagu baro caruurta buugga taasoo ay sheegay in nadaafad ahaan xitaa uu buugga uu fiican yahay bashiir cali jeelle waa bare ka mid ah dugsiyada ku yaal gobolka banaadir isagoo sheegay in muddo uu ahaa macalin caruurta wax ku bara buugga taasoo uu sheegay in waalidiintu ay aada u soo dhaweeyeen isbedelkaasi suurageeyey in carruur badan ay ku waxbartaan buugga sidoo kale wuxuu wadaagga sooma u sheegay in marka loo fiiriyo looxa iyo buugga inaysan farqi weyn u dhexayn oo keliya ay ku kala duwan yihiin hadba macalinka markaasi waxbaraya carruurta wuxuu kaloo uu sheegay in sanadihii dambe in ay nidaam iyo hanaan wanaagsan ay ku tallaabsadeen dugsiyada carruurta wax ku bara buugga iyo sabuuradda iyagoo sheegay in carruurta ay leeyihiin yuniform u gaar ah taasi oo sababtay in carruurtu ay si fudud wax ay ku bartaan mar walbaba adduunyada waa casri mar walbana waa isbedel sidii la ahayn la hamaay mar walba magarata ardada waxaa hadda wax lagu baraa buug waxayna qaataan uniformyo kala duwan taas oo u sahlaysa ardada inay noqdaan dad isku xiran oo galaas galaasyo ah halkii awel ay ahaan jireen dad isku dhexdaadsan oo weliba nadaafad ahaan xitaa aysan fiicneen qad ay qad korkooda oo nadiif uusan ahayn oo qad ay ku daadsaneed ka hadda nadiif waayo hadda waxaa lasii kordhiyey ardada in gawaari lagu qaado oo halkii awal ay aadi jireen ama ay lugan jireen hadda in xaafadahooda lagu doono taasna ay ammaanka ciyaalka ay u tahay mid badbaada ah mahadsanid mahad cabsi ayaa soo wajahda shacabka ku nool degmada baardheere oo ka tirsan gobolka gado kuwaas oo ka barakacaya roobka daadadka wata oo laga cabsi qabo dhowaan dowladda soomaaliya ayaa digniin ka soo saartay roobka guga oo daadad wato kaasoo laga cabsi qabo inuu ka do-o soomaaliya waxaana taasi ay keentay in badi dadka ku nool degmada baardheere ee barakacan iyadoo ay hore u jirtay ee buundadii degmadaasi ee go-day kadib daadadkii roobkii fatahaadda ilino axmed cumar saalix oo ku sugan degmada baardheere ayaa warbixintan soo diray degan degmada baardheer ee gobolka gedo ayaa saacadihii ugu dambeeyey bilaabay inay ka barakacaan guryahooda iyo goobahooda ganacsiga iyagoo ka cabsi qaba inay ku soo rogmadaan daadad hor leh iyo fatahaado uu sameeyey webiga juba kadib markii degmada ay ka da-een labadii maalmood ee ugu dambeeyey roobab aada u xoogan dadka deegaanka oo weli aanan ka soo kaban khasaarihii xoogganaa ee ka dhashay daadadkii elniino ee deertii lasoo dhaafay ayaa mar kale ka cabsi qaba in roobabka xooggan ee da-aya ay keenaan dhibaato hor leh oo saameyn ku yeelata nolosha dadka iyo deegaanka cabdiqadar maxamed waa aabba soddon iyo afar sano jir ah qoyskiisuna uu ka kooban yahay ilaa toddoba ruux wuxuu cabsida roobka guga uu ka qabo darteeda maalmo kahor uu ka guuray gurigiisa oo ku yaalay xaafadda buulukuulow isagoona degay xaafadda iftiin waana markii labaad oo uu ka barakaco hoygiisa muddo ku dhow ilaa lix bilood xaaladda wallaahi roobabkan daadadka wato oo trib corona dadka saameeyey yaa mar kale laga baqdin qabaa maxaa yeelay habeenkii koowaad roobka uu bilowdayba biyahaas sidii hore ay u ahaan jireen ma ahayna xadid weyn iyo waxay lahaayeen awood fara badan waxay keentay midaas inaan xaafadihii aan deganin aan ka soo barakacno oo aan soo miciyn bidno meelo kale oo aysan biyaha gaari karin marka cabsi baan lagu kalliftay inaan kasoo barakacno guryaha aan deganayn annagoo arkayna labayo toban qof aan ka koobnayn labayo tobankanagaba guriganaga isagoo villahan ka soo baxnay marka haddana meeshaanan bac ka taaganay alxamdulilah waxaan la samayn roobkaa laga cararaya degniinihii iyo daadadkii baana isdaba joogo maxaa idiin sheega ood maqasheen mar haddii hal maa halween keli roob da oo ku barakacdeen see wax u jiraan axmedow saad ka warqabtaba dhulka wuu qoyanaa ewelna fatahaadaha meeshaan ka dhacay iyo biyo meelihii biyo xireennada ahaa iyo boholihii biyaha ay mari jireen intaba lama hagaajinin dayac haystay iyo qoyanaantaas iyo roobkii oo ku dul yimidba waxay sabab u noqon karaan in daadadka mar kale ay soo rogmaan oo dadka ay barakacaan oo guryahooda ay ka barakacaan oo iyagoo aan ka warqabin daadad ay soo galaan marka biyo intay ku soo gaarana laiska moosaa layidhi saasaan u cararna jamiilo rashiid maxamuud waa hooyo deggan xaafadda kurmaan oo ka mid ahayd xaafadihii deertii lasoo dhaafay dhammaan dadkii deggana ay ka barakaceen waxayna ka walwalsan tahay halka ay u qixi doontay iyaday qoyskeeda maadaama dadkii eela nololeed ee dariskeeda dhammaan ay ka barakaceen guryahooda wallaahi oo waxaa waaye alxamdulilah kolley wuxuu ilaahay keenay meel laga aadoo kale male alxamdulilah laakiin aaggaygo dhan iyo aagaga dhan waa laga guuray mar horaaba laga guuray wax saaka iyo shalay laga guuray maaha durba roobkii u horreeyey labadii rooboo da-ayba durba guryihii dariska ilaha waa ku soo jabseeyeen alxamdulilah koley ilaahay wuxuu ka dhigay noqoni annagana meelaan u guurna sanadka horaan qaxnay oon dad dul tuurneen maantana biyaha inayna qaadaan ma ogi meel kaloon u guurna maleh alxamdulilah ilaahay wuxuu noo keena waxaan ahayn oo imaadaya male markaa maxay ka baqayaan xilligan dadka iyagoo maxay waxay ka baqahayaan iyagoo xooggooda maalahayo maxay ahayday gurahaya dadka derbiyaalka u dhisahaya ayagoo guryaha dhoobahaya ayagoo dhulka xaaqaya xooggooda dadkan anigu la degana xooggooda dad maalay ahaayeen haddee waxay ka yaabeen markay xooggooda duurarkii u aadaan reerkii iyo ilmihii iyo dadkii oo meeshii maxay ay biyo qaadeen inay u imaadaan marka dadkii duur buu tuuran yahay kurmaankaas korea loo guuray guriba guri buu dul degay alxamdulilah kolley ilaahay wuxuu keenay baahi badanna dadkaas way haysataasaa xooggoodaay shaqaysanaayeen oo maxay ahayday waxay gurahayeen guryahay dhoobahayeen guri la dhooba male guryihii biyaa galay bannaan la xaaqaaya male dhulka biyaa galay dadka xooggood ku nool bay ahaayeen alxamdulilah kolley ilaahay sidoo kale dhibaatada barakaca ay ka taagan degmada baardheer iyo cabsida iyo welwalka kuma koobna kumanaanka qoys ee degan xaafadaha baardheere balse ganacsatada degmada baardheere ayaa bilaabay inay baqaaradooda saartaan raashinka iyo qalabka bagaashka iyagoona xasuusta khasaarihii xoogganaa ee ka soo gaaray daadadkii elniino ee dabayaaqadii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay sida uu ku warramayo ganacsade sanqoriyow macallin oo ka mid ah ganacsatada degmada baardheere waxay jiraan baryahan roobabaa da-ayay aad baa loo baqayay marka alxamdulilah hadda waa maaragtay dadkii barakaca maaragtay waa iska jiraa balse laakiin alxamdulilah hadda wax hadda dhibaato hadda maaragtay soo gaar hadda ma jiraan waa barakacayaan oo dadkii way way cabsi ay qabaan oo cabsidii ay soo gaartay bay aad uga cabsi qabaan oo marka intaasay maaragta ka guurayaan oo aad bay u cabsanayaan aad iyo aad saddex bilood baan ka maqnaa maaragtay bannaanka gurigeen ka maqnaa ganaasatadaan ka mid ahaa oo maaragtay bannaanka joognay ha ha aad iyo aad alaabtii dhan waa aruurnay oo maaragtay wixii ganacsigii ma jiro alaabtii waa barakacnay laakiin annaga hadda waa joognaa alxamdulilah laakiin alaabtii waan qaadnay wixii dee cabsiyaan qabnaa in aad oo maaragtay baraka biyo fatahaadka inugu dhuftaan ka baqaynaa taas waa moogay hadda waa xaaway alaabtii dhan waa qaadnay meeshii waa ka barakaanay wallaahi niyo gebi ahaan magaalada dadka joogay dhan ganacsiga gebi ahaanba way meesha aad way warbarakaceen wax u haray ma jiraan way wada barakaceen ganacsiga marka hoos dhac dhaqaale ma idinku yimid aad iyo aad aad iyo aad ilaa iyo bishii maarsa sanadkii labada kun labaatan iyo maaragtay saddexdii ilaa iyo sanadkan oo hadda aan ku jirno labaatan afarta bilowgiis oo bishii maars aan ku jirno aad buu ganacsi wood buu hooseeya maxmed cumar saalixi barnaamijka wadaagga sooma baardheere
dhegaystayaal markaana hiiraan beeraleyda gobolka hiiraan ayaa ka cawanaya inay waaye cid ka iibsataa dalagyadii ee beerteen xilli laga soo kabanayo dhibaatooyinka duufaanta elino beeraleydah ayaa waxa ay sheegeen in xilligan aysan jirin cid ka iibsanaysa dalqadii kala duwanaa ee beerahooda ka soo baxay iyadoona dhowr sababood ay arrintaasi u sababeeyeen wariyaha sooma ee gobolka hiiraan shukri baryare oo ku sugan magaalada beledweyne ayaa warbixintan soo dirtay beeraleyda gobolka hiiraan ayaa ka cabanaya inay waayeen cid ka iibsata dalagyadii ay beereen sanadkan si gaar ah qaraha maxamuud cali xasan oo ka mida beeraleyda reer beledweyne ayaa sheegay in sanadkan uu tacbay beer weyn oo uu lahaa dalagga ugu muhiimsan ee sanadkan uu beerayna uu ahaa qaraha waxaana uu sheegay in ay usoo go-een in ka badan saddex kun oo xabo oo qara ah isagoo filanayay inuu faa-iido fiican ka helo bishii lasoo dhaafay ee ramadaan ayuu sheegay inuu kusoo aadiyey xilliga ay beertiisa soo go-ayso ama ay bislaanayso si faa-iido fiican uu uga helo maadaama qaraha aada loo iibsado bisha ramadaan balse maxaa isbedelay maxamuud ayaa sheegay in natiijada ay noqotay mid aysan filayn kadib markii ay magaalada soo galeen qudaar aada u badan oo qaruhu uu ka mid yahay oo qaruhu uu ka mid yahay beeraleyda gobolka hiiraanna ee sanadkan dalagga ugu badan ee la beeray uu noqday qaraha taasoo hoos u dhigtay qiimihii la kala siisan jiray suuqyada magaalada beledweyne maxamuud ayaa tilmaamay in qarashaadkii uga baxay beertiisa ay xitaa dib u soo celin weysay iska daa inuu faa-iido ka hele inta badan waa xiliyada ramadaanka waxaa lagu xisaabtamaa qaraha sida qara oo kale in wax laga helo laakiin waa dhicweyse iyo kabsare iyo waxaasaan abuurnaa barbarooni iyo basbaas laakiin inta badan qaraan gelin lacagtii sanadkan waxaan dareemayna inaan lacag fiican ka heli doono balse laakiin waxaa dhacday in qarihii hoos u dhac saaid ku yimaado ol waxaa qaraha markaad beredka keento awalan biramada saddex doolar suguntada laba doolar bar teersada hal doolar bar la gadanaya waxaa laga helayay lacagtii qarashkii shidaalkii iyo wixii gelis markaa ka baxday shan kun oo doolar faaida helaysay hadda waxaa dhacday hoos u dhac oo khasaare aada u baaweyna xilligan nagu dhacay ramadaankan oo birimadii waa nus doolar suguntadii waa labaatan iyo shan sinti birimadii waa shan iyo toban sinti iska dhaaf wax laga helay shidaalkii iyo daawadii iyo qarashkii la geli aan laga waayay marka dhibaato aada badanaan soo gaarta sanadkan ramadaanka yaanyadana lamid waa ayadana hoos u dhaca ku yimid waa dalaga sanadkan siliga wax xisaabtama ay soo noqday waa la yaabanaa alxamdulilah shukur wuxuu ilahay keena waa ku shukrinayna nin walba oo cusdhaa ramadaankan wax xel ah qudaartii suuqa inta ka badatay ee jididka hataa meelaan suuq ahayn suuq laga dhigay saasaa sababtay macnaha dalaga owalo yaraay dad isku filan oo markaas magaalada aysan ka badnayn iyo waxa la qaadaya gobolada oo qaadaya in isku dheelatiran ay ahayn lacagaa laga helaa hadda nin walba wuxuu dhahay ramadaankan qara tabac asaa waxaa laiskugu keenay beledkii faa'iido la faa'iido iska dhaafay lafihii la geliya laga waayay shacabka magaalada beledweyne bishii ramadaan ee lasoo dhaafay waxa ay aada uga faa'iideysteen xilliyada afurka inay iibsadaan qaraha iyo qudaarta kale ee muhiimka ah iyagoo ku heli jiray qaab raqiis ah ama qiimo aada u jaban cabdixakiin cabdi jaamac oo ka mid a dhallinyarada xaafadda nuurxawaad ee magaalada beledweyne waxa uu sheegay in ramadaankii lasoo dhaafay uu ahaa kii ugu wanaagsanaa maadaama ay qudaarta gaar ahaan qaraha ku heli jireen lacag aada u yar cabdixakiin ayaa sheegay in qaraha nuuca birimada ee waaweyn uu kusoo iibsan jiray wax ka yar hal doolar halka sanadkii hore qaraha birimada uu qiimo ahaan joogay saddex doolar sababta ayuuna ku sheegay in ay tahay qaraha oo suuqa usoo galay si aan caadi ahayn aadna ugu soo batay taasoo keentay in qiimihiisa uu aada hoos uga dhaco bishaan ramadaan horta aada baan ugu faraxsaneen xagga qudaarta qiimo dhimisa ayada helayd siiba qarahoo kale aada uu raqiis u ahay soonka bilaawgiisa ilaa iyo dhammaadkiisa hadda alxamdulilah wuxuu ahay kan bisha ramadaan naga kaafiyey xagga qudaartoo kale aada buu u fiicnay macnaha qarahaas walaahi qiimihiisa macnaha qaar ba si u ahay kan ugu fiican oo kale ugu waaweyn oo kale birmadoo kale waxaa la kala siisanayay adiga hal dollar suguntada adiga siddeetan sinti teersada waxaa la kala siisanaya toddobaatan sinti ilaa iyo lixdan sinti raqiis u ahay sidii ramadaankii hore oo kale ma ahayn kan oo kale ramadaankii hore laba dollar ilaa iyo saddex dollar u ahay macnaha laakiin haddadan kan oo bisha ramadaan waa aad buu macnaha usoo saa-id u soo batay aada buu magaalada ugu soo batay raqiis oo noqday waana saasaa yeelaysan marba waa sidaas kaga iibsan jiray mar hal doolar mar siddeetan sinti mar toddobaatan shinti maalmihii haddii ugu dambeeya oo kale min toddobaatan iyo shan sinti aan la xisaabinay macnaha ka waaweyn oo kale birmada oo kale labada xab marka waxaa lagu dhaha laba labada doolar wax ka yar macnaha waa adiga hal doolar iyo iyo afartan hal doolar iyo soddon ahaan aan la xisaabi jiray laba xab oo qaraa ku qaadi jirna fatahaadii dhacday afar bil ka hor ayaa beeraleyda reer beledweyne waxaa soo gaaray khasaare lixaad leh oo aada u daran mar kale ayay haddana la kulmeen mid ka daran tii hore sida uu mar kale wadaag u sheegay maxamuud cali xasan waxaa kaloo uu tilmaamay inaysan jirin cid caawisa markii ay khasaare la kulmaan beeraleyda oo ka tirsan dowladda ama hay-adaha gobolka ka howlgala islamarkaana wixii khasaare ah ay keligood dhabarka u dhigtaan taasoo dhibaato weyn ku ah beeraleyda islamarkaana keeni karta inay ka niyad jabaan beerashada dhulkooda ayadani ugu yaraan intii kun doolar la iga khasaartay fatahaadii le qudaar iyo waxaasoo ku tabcanay kun doolar iga khasaartay wallahi fatahaadii waa kasoo kabsatay sanadkan qaraa kuu go-ay lacag fiican aad helay micnaha dhibaatadii fatahaadda aad ka kabsata islahay alxamdulilah shukur laakiin hoos u dhac ganacsi ay helay maamulo iyo wax taageerku sii maaho lafaadale aad waxaa qaadati lewa adile isdabira adile diin soo qaadana haddana diintii mar waxaa laga yaabaa hadaa mar khasaarta inaad faa'iidayshid oo diintii haddana iska dhiibtid shukri bareere maxamuud barnaamijka wadaag beledweyne mahadsaned shukri intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah sidee dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga uga hortegi karaan dhibaatooyinka ka dhasha daadadka roobka nala wadaag dhegaysta aragtidaada adiga oo la soo xidhiiraya taleefoonada idaacaddan mahadsanidin